barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrband iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin labada bisha januari sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada si wada jir idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad barnaamijkeenu ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aragtida dhallinyarada soomaalida ee muuqaalka tooska ah ee lagu soo kordhiyey barta facebook lifekaasi faa'iido darro badan baan ku arkay aanu lifeku marmar qaar waa laga yaabaa sheekh inuu soo fadhiisto su-aal la weydiiyo ood wax ka kororsato ama qof aqoon-yahana war markaad layf soo galayso eed fikirkaaga soo gudbayso ka eeg fikirkaaga inuu caadifad yeelan karo dadka qaar baa dhan wanaagsan un dadka wax ka eega dadka qaar baa negatifekunay shaqaysa oo adduunka jecel inay wax xun u soo gudbiyaan
qodobadaas iyo weliba qodobo kala duwan ayaan idiin haynaa oo dhinacii heesuhu ay ka mid yihiin oo aad kaga bogan doontaan inta barnaamijkeenna dhallinyarada maanta uu socdo iyo weliba xubin haddaan shakhsiyaadka ka hadlo ama jaamac
dhegaystayaal waxaad kalood maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo heese kale balse marka hore waxaa intaasoo dhan ka horeyn doona warkii dunida
ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay habeenkii sanadka cusub goob lagu caweeyey oo ku taalla magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana goobtaas ku dhintay sagaal iyo soddon qof mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa haatan baadigoob ugu jira in ay gacanta kusoo dhigeen qofkii toogashada geystay kooxda isis ayaa qoraalay soo saareen ku sheegay in qofka weerarka geystay uu ahaa askari ka tirsan kooxdaasi
ugu yaraan toddoba askari oo ka tirsan booliska dalka ciraaq ayaa ku dhimatay weerar uu qof naftii hore ah ku qaaday bar kontarool oo ay ciidamada ku leeyihiin koonfurta ciraaq saraakiisha ayaa sheegay in weerarka uu geystay nin waday baabuur ay ka buuxeen walxaha qarxa waxaana uu ka dhacay meel u dhow magaalada kaadisiya oo boqol iyo siddeetan kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee baqdaad afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ciraaq sacad maan ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay kusii jeedeen magaalada najaf ka hor inta aysan isku qarxin barta kontarool najaf ayaa lagu sheegay inay tahay caasimadda dhinaca diinta ee dalka ciraaq oo ah dal ay dadkiisu u badan yihiin muslimiinta shiicada ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan barta ay bulshadu ku xidhiidha facebook ayaa marba marka ka dambaysa waxaa lagu sameeyaa horumarin dhinaca xidhiidhka ah oo ay dadku kaga faa'iidaystaan adeegsiga facebook mid ka mid a adeegyada muhiimka ah ee ugu dambeeye ee lagu soo kordhiyey facebook ayaa waxaa ka mid ah muuqaalka tooska ah ee ay dadku iska duubaan haddaba dhallinyarada isticmaasha facebook ee ku nool magaalada boorama ayaa ka dhiibtay aragtidooda ku aadan muuqaalka tooska ah ee barta bulshada facebook waxaana ay u warrameen waryaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good
magacaygu waa warsame amar xuseen shiidley horta waxaanu nahay bulsho iska tiraabeeda markii laga hadlayo bulshooyinka waxaan ugula tiriyaa bulshadan waxba akhrin inta badan aan waxba qorin inkastoo aragtidaa dhaliilo haddana markaad si weegto way muuqanaysaa inaan bulsho tiraabeed nahay oo qofka soomaaliga inuu wax akhriyo ama wax qoro wuxuu ka jecel inuu hadlo waxa soo batay markii lifekaa la furay ee qofku inuu dhaho intuu wax gafaf badan sameynudha aragtaydaan ka hadlayay hadalkaad ku hadlaysa waa la qorayaa xadiis baa lahaa falyaqul khayran aw lyasmud ama ama iska aamus ama khayr ku hadal marka lifekaasi faa'iido darro badan baan ku arkay aanu oo dumarka oo kale dee waxyaalo soomaalidu markii la dhaho dumarkoogu caadi bay uga xishoodaan baad arkaysaa gabar la soo fadhido ka waramaysa de adigii baa tacajabina daawata iskadaa combyuutarkaa daminaysaa markii dambe lifeku marmar qaar waa laga yaabaa sheekh inuu soo fadhiisto su-aal la weydiiyo ood wax ka kororsato ama qof aqoon-yahana eh, xaflad aadan gaari karayn meesha lagu dhigay laga yaaba inaad kala socoto waa faa-iido laakiin dhanka kale eh, dhalinyarta waxaa la si fiican u isticmaalaa maxamed baan isna weydiinaya bal haddaa dhalinyartan iska duubaysa fiidiyaha ama muuqaalka iska duubaya muuqaalkaasoo muuqaal toosa inta badanna soo dhigaya baraha bulshada ha u badnaado facebook sidaa aragtaa maxamed magacaygu waa maxamuud cabdiraxmaan muumin cabdikharash anigu waxaan u arkaa barnaamijka lifeka walaalkay warsama ka dhawaajiyeen aniga wax faa'iido fiican iyo wax fiican ay ummadda usoo kordhisay sababta anu wax inta badan wax badan kuma dhaliilsano barnaamijkaayoo dadka isticmaala baan ka mid ahay waxaan ku isticmaalnaa waxyaalo badan qof wal meel qof kaleoo meel kale jooga baa kala dhegeysanaya qof kaleoo kula joogin baa dhegeysanaya sidan sheekh maxaadiro birmingham iyo magaalooyin kale ku qabanaya baan ka dhegeysanaa inta badanna dee wax la isku caayayo oo iyo wax la dhaleecaynaya anu inta badan kama arko kamana soo dhigo wax fiican sida qof wadan kala jooga qof xaflad dhiganaya waxyaalaha walaalkay uu sheegay sida fiicana un baan kulley ku arkaa kulley kuwa un baan ku taageersanahay waxyaalo kaleo xunno haddii jiraan laftigeega oon inkastoon aan weli ku arag laftigeega wax walba wax walboo fiicanba dhaliil bay lahaan karaan cilmi baaris la sameeyey warbixinaha qaarkood baa waxay sheegayaan in dhallinyaradu een, meelaha laga qalloociyo ee xagjirnimada ay ka keenaan ay ka mid tahay nin muuqaal toosa soo baahinaya oo isagu wax sheegaya in ay dhallinyartu ku qaldami karaan la odhan karo qofka fikirkiisa way qaadan karaan qofkaas wax soo jeedinaya ama luqad kale ha kusoo jeediyo ama luqadda soomaaliga ha kusoo jeediyo taa iyada sidoo aragtaa taa waxaan u arkaa in dhalinyarada dhalinyarada fikirkaa lagu qaloocinaya ay dee fi- dhalinyaradu sanadadii ugu dambeysay ee waqtiyadii ugu dambeeyey dhalinyaradu intooda badan way qaloocdeen waa kuwa ururo dagaalamoba laga dhex sameeya fikirada qaldan dee markaasna lifeni may jirin facebookna may jirin ee dhalinyarada inta loo imaada la si caadiya loo kaxaynay iyo wax kale lagu waxaynay markaa tanna kolley dhalinyaratiina maanta loo aaninay dhalinyaradii life baa lagu soo kaxaysanaya la yidhaha runtii anigu ma qabo waxaan qabaa dhallinyaradii inay wax fiican oo usoo kordhay tahay inay culimadii iyo diintii oo usoo kordhay oo meel kasta ay ka daawan karaan tahay waxyaalo badan oo faa'iido oo ummadda ku horumaraysana inay tahay wuxuu sheegay warsame in haweenka qaarkood soo fadhiistaan muuqaal toosa ma aragta adigu gabdhaha noocaas ee muuqaalka tooska inta iska soo duubaan erayo aan ku habooneyn dhaqanka iyo asluubta gabdhaha soomaaliyeed ka jeedinaya muuqaalada tooska horeeya magacayga oo nimco cumar xuseen saad adiguba horey soo sheegtay tan uu warsamo sheegaya waan arkay weliba waan arko waan arko waan arko dhowr jeer baan arkay laakiin dadkani maxay wataan benefit gaar ayagu wataan waxaa laga yaabaa inay intaaba ku faraxsan tahay inay caan ka noqoto eh, social media laga yaabaa inay iyadu isu bidayso inay wax wanaagsan maxay ahaydeen eh, sheegayso oo iyada markaad qolaalada qaar weydiiso ay kooranayso cilmiyaa la diidaya in dibadda loo soo saaro really waan arkay taa laakiin gabdhuhun maaha macalinnimadii baa si dadban iyaguba usoo duubaya oo inta wejiga la qarsadaa waxaa doona lasoo oranayo waxyaabaha uu keena lifeka kamida laakiin mid baan leeya lifeka war markaad lif soo galayso eed fikirkaaga soo gudbayso ka eeg fikirkaaga inuu caadifad yeelan karo dadka qaar baa dhan wanaagsan un dadka wax ka eega dadka qaar baa negatifekunay shaqaysa oo adduunka jecelun wax xun u soo gudbiyaan marka lifeka aad soo galayso iyo fikirka aad soo gudbinayso ogow bulshada saamaynta oo kuleeya waxaa tahay hal qof oo kamid ah laakiin ninety-ninety-ga kale ee sagaaliyo sagaashan kale soo hadhay bulshaday kamid yihiin aduu qof keliya taa tahay fikirkaaga ay adunbu ku saameyn karaa ama bulsho kau saameyn karaa marka lifekaas inuu iska dhibaato badan yahay haashimow waxyaabahan kale social media kusoo biirayna een, way dhibaato badan yihiin maalin kasta oo la joogo waagu baryana dhibaato cusub baa soo biirta dunida oo lagula dagaalamayo dhaqanka lagula dagaalamayo diinta islaamka lagula dagaalamayo cilmiga soomaaliyeed ama geeska afrika lagula dagaalamayo dhalinyartan maanta jiilkooga ee ka faa'iidaystay wakhtigay joogaan waxaynu joognaa wakhti ka casriyeysan wakhtiyadii hore maanta adoo gurigiina iska jooga ayaan si toosa ula xidhiiri karaa ninka australia jooga oon dantan doona ka dhammaysan karo oo waxyaabaha keentay inay isku fudud ay eh, saameyn ku yeelan karto social media dhankii kalaa socda oo dhibaataha in waxyaabo badan la isku eegi karo marka dhibaatooyinku way badan yihiin laakiin markasta waxaan kula talinayaa dadka waxyaabahan jira ee social media yaan la odhanun hebel u isticmaalaa heblaayo way isticmaantaa En, waxaa maad aragtay softigaa cusub maad aragtay laakiin dhan wanaagsan maadaamaaynu dad aqoonyahanina nahay oo wax qorno waxna akhrino waxna dhegeysan karno waxna fahmi karno dhanka wanaagsan markasta ka eegaan leeyahay
aad u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo magaalada boorama kula kulmay qaar ka mid a dhallinyarada isticmaasha baraha isgaadhsiinta bulshada
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a dhallinyaro kala duwan oo wax ka barta jaamacadaha ayaa doorta hoggaan mideeya ardayda islamarkaana ka shaqeeya horumarinta howlaha dhallinyaradu ay u baahan yihiin sidoo kale dhallinyaradu waxay u isticmaalaan ururada jaamacadaha masrax ay siyaasaddu ay ugu tababartaan wariyaha v o eda elaas caanood cabdikariin olol ayaa wareystay maxamuud cabdulqaadir axmed guddoomiyaha ardayda jaamacadda ilays ee laas caanood maxamuud cabdiqaadir axmed waa guddoomiyaha ardayda ee jaamacadda ilays ee ku taalla magaalada laascanood maxamuud ayaan waxaan wax ka weydiiyey dhalinyarada iyo qaababka xilka u hayaan iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan awalan cabdikariin aad iyo aad baan kuu salaamayaa fursaddan qaaliga ah ood nagu soo dhaweysay waa mid aan kaa rajeyn doono inaad saa nagu sii wadid horumarka gobolka ilaa ajar iyo xasanaad adnaha kaa siiyo marka guddoomiyayaashu sida lagu soo doorto ama qaynuunka lagu soo doorto marka ugu horeysa jaamacadda ee loo doonaya inay midow yeelato waa inay soo sharaxaan inta doonaysa inay guddoomiyaal ka noqoto ama horumarka jaamacadda jecel isla markaana ay ku guuleysto hal shaksi ah kaasoo dhammaan xubnaha hoosena ay hoos imaanayaan marka waxaan odhan karaa waa xilka ugu horeeya oo lagu dhiibi karo ama aad ku tababaray kartid from scratch ka imaanaya sagxadda ka imaanaya adna aad tababar iyo horumar iyo ajar baad ka helisid marka aniga haddaan shakhsiyaadka ka hadlo ama jaamacadda ilays ka hadlo markii ugu horreysay waxaan kusoo doorashada kusoo galnay dhowr arday hablo iyo namo iyo wiilba leh kadibna qofkii dee insha allah ku guuleystay baan noqday waxay doortay arday dhammaan kuliyada iga hooseeyo dhan baan baa shir iyo kulan loo qabtay kadibna intii sharaxneed baa markaa tartana loo ku qabtay iyadoo la sameynayo codka sanduuqa islamarkaasna garsoorayaal iyo waxa la yidhahda nidaam iyo kardambeyn ku shaqeynaya bal shaqooyinka aad dejisay iyo ballanqaadadii aad samaysay bal iga sheekee
waa si wanaagsan kolley dee inkastoo qofku markuu xilku ka cusub yahay uu aad iyo aad welwel gaara ugu saaran yahay horumarka dhanka waxbarashada anigu waxaan uga ballanqaaday dhammaan bahda jaamacadda ileys ay dooratay inaan horumarka jaamacadda horumarka bulshada aqoonta gobolka sool ee waxyaabaha jaamacadda kasoo hooseeyaa aan markaa hore usi galno inaan sameyno nidaam rule of relation ama sharci dejin u sameyno waxa la yidhaahdo ardayda jaamacadda laftarkeeda jaamacadda ileys isla markaan annagoo ku xubnana midowda ardayda jaamacadaha kala duwan ee jaamacadda ee gobolkeena sida jaamacadda nugaal iyo jaamacadda la yidhahdo ee gelis isla markaana guddoomiyaashooda kala tashada wixii horumar ah oo igu soo dhaca maadaama aanu nahay dhammaan midowda ardayda jaamacadda gobolka sool gaar ahaan aan kala nahay guddoomiyaashii kala duwanaa sidaa awgeed ba waxaan markaas ii dejiseen waxa la yidhahdo inaan horumarino dadka adult educationka waxbarashada ka waaweynaaday dadka waxbarashada markaa u saamixi weyday jeebkoodu dadka markaa danyarta ah dadka markaa waxbarashada micnihii aan marka jaanis u helin inaanu horumarkooda annagoo enerjigayga isticmaalana iyo waxqabadkayga aanu ku horumarino isla markaasna aan ugu qabanno goobo waxbarasho iyo wax la yidhahda seminaar kala duwan aan markaa wax ku barano dhallinyarada iyo xilka iyo siday u qabtaan iyo siday ugu dadaalaan iyo mustaqbalka fog inay ku tababartaan bal ka waran adigu hadafkaaga guddoomiyenimo maadaama aad nin dhallinyarada tahay waxyaabahaad leedahay way kugu kuu noqon doonaan tusaale inaad jagooyin kale aad raadiso ama aad u tartanto bal iga waran
aad baa u mahadsan tahay cabdikariin waxyaabaha horta guddoomiyenimadu ama xilku waa training ama tababar lagu siinaya adiga isla markaasna aniga waxyaabaha hadafkeyga ama goolkayga futureka ah haddaan bulshadeeda ama midowda ardayda jaamacadda ilays aan ku guuleysto waxa la yihahda horumarkooda ama xilligaa timeka go-aan uu iga dhammaado inaan uga sii gudbo waxyaaba gobolka aada iyo aada dhiirigelin oo encouragement siinaya inaan futurkayga future balan yeesho mustaqbalkayga xilalkan doonaya iyo waxaan doonaya gobolka inaan kusoo kordhiyo ama jecesha inaad xilalka siyaasadda bulshada keebaad jeclaan lahayd bay kula tiraad mustaqbalka dambe aad qabatid oo kale maadaama aad nin dhallinyaraha tahay oo aad is leedahay ugu dhiirigelinaysa
aada iyo aad bay horta u muhiim xilalka kala duwan aada iyo aad bay muhiim u yihiin laakiin khaas ahaan anugu xilalka waa wada taageera dhammaantood laakiin xilka aan taageero markasta inaan hayana waa xil waxbarashada ama horumarinta waxbarashada ku saabsan weeyaan kala duwan oo waxaan leenahay commitee ama guddi kala duwan baan leenahay qaynuun iyo xeer baan leenahay wixii qofkii intaa kasoo bixi waaya intiisa soo dhaafatayn baan leenahay waxyaabana kala xadidaan leenahay marka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dhalinyarada sida habsami yaraanta ayla shaqeysa horumarkaana ayla qabata waxa la yidhaahdo aad iyo aad baan umahadnaqayaa ilaahi subxana watacaala markastoo no- noo saamaxa inaan caafimaad iyo shaqo ku qabanaa howlaha iyaga kala duwan Een, marka dhallinyaradoo kale magu baaqaysa inay xilalka qabtaan oo jagooyinka een, dhallinyarada layska doorto bal ka war aa- aad iyo aad baan ugu baaqayaa waayo eh, waa waxaan training bu- een, iyagoo training iyo, een, u- tababar u yahay marka inay dha- xitaa qof ifan wuxuu qabto hadduu waayo dhalinyaro koox hadday asxaab yihiin inay naftooda ama nafahooda xiliyo eh, wax la yirahda ay ka samaystaan wax la yirahda waxyaaba ayagu markaa future balaankooda siday hadhow u asteeyaan een, horumarinta wax la yirahdo bulshada ama hadhow hadafku eh, markay hadlayaan oo kala ama wax soo jeedinayaan qof bulshadii wax ka bedeli kara ay u noqdaan
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha ardayda jaamacadda ilays ee laascaanood maxamuud cabdulqaadir axmed wuxuu u waramayay wariyaheena cabdikariin olol halka dhegeystayaal kala socoteenna waa v o a markaana aanu jalleecno kaalimihii heesaha waxaanan idiin soo qabanay codka sabriina muuse
Yeah.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna nuur xasan nuur ayaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna tababaraha xulka aljeeriya georgia lekenis ayaa magacaabay ciyaartooydiisa uu la tegi doono koobka qaramada afrika ee afar iyo tobanka bishan ka furmi doona dalka gabon macallinkan u dhashay dalka biljimka ayaanan xulkiisa ku soo darin laacibka qadka dhexe ee kooxda westham sufyaan faquuli oo loo malaynayay inuu ka mid noqon doono laacibiinta ugu horreeya ee uu ku soo diri doono xulka laakiin saddex laacib oo ka ciyaara horyaalka ingiriiska ayaa lagu soo daray xulka aljeeriya kuwaasoo ay ka mid yihiin xidigaha kooxda lester ee kale ah riyaad maris iyo islaam salimani iyo sidoo kale laacibka kooxda watford ee lagu magacaabo cadlaan gudora aljeeriya ayaa ka mid ah dalalka loo saadaalinayo inay ku guulaystaan koobka qaramada afrika ee sanadkan waxaana ay ku jiraan gruubka b dalalka ay is-arki doonaan ayaa waxaa ka mid ah tunisiya senegal iyo zimbabwe haddii aan intaasi ku dhaafno wararkii afrika ee ciyaaraha xaggaas iyo ingiriiska kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa u soo dhaqaaqday kaalinta saddexaad ee horyaalka ingiriiska kadib markii ay xalay laba gool iyo eber uga badisay naadiga crystal bales iyadoo mid ka mid ah goolasha ay ku badisayna uu si la yaablow ugu dheliyey weeraryahanka u dhashay dalka faransiiska olivier jiruud jiruud ayaa goolka ku haraatiyey ciribta isaga oo sii jeeda kadib cross uu u soo dhigay alex sanches waxaana goolkaasi ay dad badani ku tilmaameen kii ugu wanaagsanaa ee xilli ciyaareedkan laga dhaliyo horyaalka dalka ingiriiska goolka labaadna waxaa saxiixay ciyaaryahan alex iwobi guushaasi ayaa kooxda arsenaal uga dhigan inay hadda sagaal dhibcood oo keliya u soo jirsatay kooxda horyaalka horboodaysa ee chelsia halka kooxda laga badiyey ee bales ay joogto kaalinta toddobiyo tobnaad tababaraha kooxda arsenaal arsen winger ayaa ku tilmaamay goolkii caaqibada lahaa ee uu xalay kooxdiisa u dhaliyey waa jirode shan gool oo uu ku sheegay inay yihiin kuwii ugu fiicnaa ee ciyaartooydiisa ay dhaliyeen koob iyo labaatankii sano ee uu macallinka ka ahaa kooxda arsenaal macallinkan ayaa xusay laacibiintii hore ee kooxda arsenaal ee thiery henry iyo denis bergam balse wuxuu yidhi goolkan wuxuu ahaan doonaa goolka jirod dhanka suuqa kale iibsiga ciyaartooyda ayaa furmay mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu muhiimsanaa ee la filayey in dalka talyaaniga ay yimaadaan waa axel witsel oo u dhashay dalka biljimka ayaa ka doortay in uu halkii uu talyaaniga ka aadi lahaa uu aado horyaalka suberliiga dalka shiinaha shiinaha ayaa sanadka lasoo dhaafay waxaa ku qulqulayay ciyaartooy caan ah oo ka ciyaarto horyaalada uga caansan dunida waxaana sanadkan la filayaa inuu noqdo horyaalka ugu qaadashada badan ciyaartooyda ciyaaryahankan qadka dhexe witsel ayaa la filayay inuu ku biiro kooxda yuventus ee dalka talyaaniga hadal uu maanta soo saaray ayuu sheegay in uu u doortay horyaalka shiinaha sababo la xiriira dhinaca qoyskiisa laakiin wuxuu sheegay inuu weligu ku hami jiray inuu ku biiro kooxda yuventus ee dalka talyaaniga kooxaha inter iyo yuventusna waxa ay ku loolamayaan laacibka qadka dhexe ee kooxda baris saint german iyo xulka qaranka talyaaniga marco ferrati ferrati oo ah afar iyo labaatan jir ayaanan weligiis ka ciyaarin horyaalka talyaaniga walow uu u dhashay dalka talyaaniga waxaa markii ugu horreysay uu ka soo tegay talyaaniga sannaddii labada kun laba iyo tobankii isagoo markaasi kasoo baxay kasoo tegay kooxda baskara oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee dalkaasi talyaaniga b s g ayuu u saftay boqol iyo siddeetan kulan bisha juun ayaa la filayaa inuu mid ka mid ah labadaasi kooxood waa inter iyo yuventus uu ku biiro ciyaaryahan ferrati dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca yaara aynala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o iyad nagala socotaan ha tanna dhinacii heesa haddaan mar kale jalleecno waa hees ay si wada jira ugu luuqayaan fanaaniinta salaa derbi iyo magool waa heestaa dalmar
heestaasi dalmar oo ay ku luuqayaan fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad derbi iyo xaliimo khaliif cumar magool waxa ay gebagabad u ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar maxamed cabdi sandheerena waxa uu ahaa xagga farsamada tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgeli